warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah weliyam ruto oo si rasmi ah u shaaciyey ku-xigeenkiisa ducaale iyo qoloosha oo hogaamin doona arrimaha kenya kwanza ee waqooyi bari iyo wakhtigii lagu ballamay in doorashada soomaaliya ay bilaabato oo dib ku dhac uu ku yimid kulan wacan duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa duhurnimo axada taariikhdu waa toban iyo shanta bisha shanaad ee mey sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobadan idinkugu hayna warka duhur kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo u tartamaya xilka madaxweynaha wadanka xiliga doorashada guud ee bisha sideedaad ee sanadkan ayaa dhowaan si rasmi ah ugu dhawaaqay go-aanka ilaa shalay laga sugayay waxa uu shaaciyey in wadatashi dheer kadib uu xildhibaanka laga soo doorto deegaanka madiira ismaamulka nyeeri gobolka bartamaha wadanka rigaadi gajwo uu markaasi u soo xushay in uu ku-xigeen u noqdo ruto ayaa siyaasigan ku ammaanay inuu kaalin weyn kasoo qaatay qorshaha ku salaysan in meel hoose laga soo bilaabo kobcinta dhaqaalaha dalka ay adeegsadaana madaxda xisbiga kenya kwanza waxa uu tilmaamay ku tilmaamay shaqsi dadaal badan oo ay daacadnimo ku dheehan tahay si daacadnimo ay ku dheehan tahay ku bixiyey ololaha xisbiga u d a iyo si guuda kenya kwanza madaxweyne ku-xigeenka ayaa markaasi sheegay in dhigiisa koonfurta kitundu moses kuria uu u xilsaaray in ay isku dabiridaan arrimaha dhaqaalaha ay u saareen guddi waxa uu ku amray in ay xaqiijiyaan in muddo afartan iyo shan cisho gudahooda lagu soo dhammaystiro waxyaabaha irahdee waaxyaha dhaqaale ee ismaamulada xildhibaanka madiira oo dhankiisa ka mahad celiyey fursadda hogaamineed ee la siiyey ayaa ballanqaaday inuu si dhow ula shaqayn doono ruto waxa uu wacad ku maray inuusan niyadjabi doonin ama uu ka niyadjabi doonin ruto isbahaysiga kenya kwanza iyo guud ahaanba shacabka kenyaanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa maanta shaaciyey xildhibaanka deegaanka gaarisa township aadan barre ducaale dhigiisa galbeedka wajeer aadan axmed qoloosh iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mandheer ah in ay hogaamin doonaan geedi socodka siyaasadeed ee gobolka waqooyi bari ee isbahaysiga kenya kwanza isbahaysigan ayaa waxaa madax ka ah william ruto hogaamiyaha a n c musaliya madhaved iyo dhigiisa ford kenya moses watangula sidoo kale ruto ayaa soo bandhigay koox qaabilsanaan doonta ka shaqaynta arrimaha dhaqaalaha oo ugu weyn qodobada ololaha siyaasadeed ee hogaamiyaha labaad ee dalka waxaa xirada qaxootiga ee xagardheer xaflad sagootin ah loogu qabtay arday bartay cilmiga diinta islaamka qeybihiisa kala duwan maxamed baaruud xuseen ayaa faahfaahinaya
xafladan oo abaalmarino lagu guddoonsiiyey in ka badan toddobaatan arday oo ka aflaxday madrasada cusmaan bin cafaan ee xerada qaxootiga ee xagardheer ayaa waxaa kasoo qeybgalay waalidiin culimada diinta arday macalimiin iyo bulshada qeybahooda kala duwan waxaana lagu aftaxay ardayda ayaa soo bandhigay qaar ka mid a culumtay barteen aabaa'i wa ummahaatii duyuufina alacizaa ashraqat alanwaaru bixuduurikum alkariim waaradat alcasaafiir عسول الرزق من وجهه لا يقدر بباله قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا إخوة الإسلام فالعلم هو طريق المعرفة للاعتقاد في رب الأرباب Educated girl can educate her entire family offering education is the step of primary إن بر الوالدين من أعظم القربات عند الله حتى من الجهاد الذي هو ذروة سنان الإسلام waalidiinta ayaa bogaaday qaabka wax loo baray ubadkooda waxaan ku faraxsannahay sidii macnaha maaragtay qiimaha badan ee u soo jawaabeen waxyaalihii la bare oo macnaha maaragtay qur-aanka akhrintiisa iyo axaadiidta nebiga sal alay wasalam iyo tafsiirka maaragtay soo jeediyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ugu shugrinaynaa marka koowaad waalidiin haddaan nahay marka labaadna macallimiinta soo tarbiyaysay iyo sidaas macnaha maaragtay u soo saartay qiimaha badan qaar ka mida ardada baratay qur-aanka kariimka iyo cilmiga qeybihiisa kala duwan ayaa muujiya dareenkooda anoo magacaygu yahay degan daalac daahir waxaan u mahadcelinayaa alla ka sukoo waalidiinteeda iyo macallimiinteeda waxaan ku faraxsanayaa maanta inay noo dhexayso xalfad aad u weyn waxaan ku faraxsanaya inaan ka soo gudbay galaaska lixaadka oo hadda aan imaaday galaaska toddobaadka anoo ka qalin bedelinaya ibtidaa'iga oo noqonaya galaaska cadaadiga waxaan ku bar- aan ku faraxsanahay waxaan soo bartay oo galaasaha oo dugsiga hoose aan ka soo bartay oo haddana duursi kare aan u sii gudbayaa dhanka kale mudiirka madrasada cusmaan bin cafaan oo ay ardadan wax ka barteen macalin siyaad cali cabdi ayaa ka warbixiyey ardayda aflaxday iyo waxyaabahay soo bareen qada ibtidaa'iga ah aadaysa cadaadiga waxaan isleeyahay waa tirada ugu badneed waa toddobaatan iyo siddeed arday waxay ahaayeen laba galaas oo alif iyo ba ah ama e iyo b c loo yaqaano Eh, tirada gabdhaha marxaladda ka gudbayso madrasada waa afartan iyo saddex gabdhood halka wiilasha ay ka yihiin soddon iyo shan isku geyn waa toddobaatan iyo sideed arday dufcadana waa dufcadii saddexaad madrasada in badan bay jirtaa laakiin saa ka wa- warhaysaan cadaadigeeda ama ibtidaa'igeeda muddo dambe ayaa dib looga daray marka dufcadan waxay noqonaysaa dufcadii saddexaad waxyaalaha ay barteen waxaa ka mid ah culumta shareecada islaamka eh, oo kala duwan qeybaheeda kala duwan Eh, maadiga sidoo kale meesha kama marno xisaabtii ingiliishkii iyo eh, kiswaahiligii Eh, sanad ayay galaasada soo fadhiyeen oo lix bilood ma ahayn alxamdulilaah maanta ayay suurto gashay in marxaladda ay ka baxaan ayagana waxaan u rajaynaynaa kheyr fara badan iyo in daraasadoodii ay sii wataan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab
madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa ballanqaaday in uu waajibaad toosa siinayo ku-xigeenkiisa maxamed axmed ah ayaa faahfaahinaya
musharax maxda- musharax madaxweyne isbahaysiga kenya kwanza william ruto ayaa ballanqaaday in haddii sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan uu ku guulaysto xilka hoggaanka uu waajibaad shaqo oo cadsiin doono ku-xigeenkiisa maanta oo u xushay rigaadi gachagua waxauu hoosta ka xariiqay in maalinka ugu horreeya ee xafiiska la wareego uu soo saari doono amar madaxweyne isagoo u cuskanaya farqada kow iyo labaatanaad ee qeybta e ee heshiiska isbahaysiga kenya kwanza ruto ayaa sheegay in waajibaadka shaqe ee madaxweyne ku-xigeenka dalka uunan ku koobnaan doonin keliya caawinta madaxweynaha iyo fulinta shaqooyinka uu igmado sida ku cad heshiiska isbahaysiga kenya kwanza ee ruto hogaamiyo waajibaadka shaqe ee madaxweyne ku-xigeenka waxaa ka mid ah gudoominta shirarka golaha wasiirada kormeeridda dhaqangelinta go-aanada golaha wasiirada iskuduwidda xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo ismaamullada qorsheynta iyo kormeeridda dhaqangelinta mashruucyada horumarineed iyo taageeridda hay-adaha dowliga gaar ahaan arrimaha miisaaniyadda iyo dejinta xeerarka maaliyadeed
maxamed oo mahadsan yahay waxaa maanta gudaha dalka ka dhaqan galay isbedel uu maamulka maareeya adeegyada tamarta iyo batroolka dalka ibra ku sameeyey qiimaha lagu iibiyo noocyada kala duwan ee shidaalka dib u eegista la sameeyey ayaa horseeday in qiimaha shidaalka lagu kordhiyo shan dhibic konton shilin ismaamulka nairobi halkii litir ee shidaalka nooca suba batrool waxaa lagu iibinayaa boqol iyo konton dhibic toban iyo lix oo shilin naaftada halkii litir waa boqol soddon iyo kow dhibic eber halka korosiinka lagu kala iibsanayo boqol toban iyo sideed ah dhibic sagaashan iyo afar shilin litirkii dowla deegaanka kisumu halkii litir ee batroolka waxaa lagu kala iibinayaa ama lagu kala iibsanayaa boqol iyo konton dhibic konton iyo shan shilin naaftada waa boqol soddon iyo kow dhibic toddobaatan shilin litirkii ee le- waa litirkii halka korosiinka uu yahay boqol toban iyo sagaal dhibic lixdan iyo lix ismaamulka mombasa litirkii batroolka waxaa lagu kala iibinayaa boqol afartan iyo toddoba dhibic lixdan sideetan iyo lix shilin naaftada waa boqol labaatan iyo sideed dhibic toddobaatan iyo lix halka eh, baasiinka ama korasiinka uu yahay boqol toban iyo lix dhibic lixdan iyo sagaal shilin litirkii maamulka ibra ayaa intaasi ku daray in qiimaha ay qeyb ka tahay canshuurta daqliga ee faat boqolkiiba sideeda sida ku qeexan xeerka maaliyadda ee finance act eh, la- sanadkii labada kun toban iyo sideedii iyo sharciyada kale korarka ayaa loo eeneeyey inuu sarukac ku yimid qiimaha shidaalka gaar ahaan eh, kuwa markaasi laga keena dalka dibaddiisa taasi sa- ay ay sababtay in markaasi qiimaha shidaalka la kordhiyo oo ay dowladda gaar ahaan maamulka ibra uu ku dhawaaqo in markaasi shidaalka qiima eh, qiimihiisa markaasi sara loo qaaday amaba lagu kordhiyay dhanka kale william ruto ayaa markaasi ballanqaadkiisa waxa uu ku daray ballanqaadyo uu u sameeyey haweenka maxamed axmed ayaan mar kale dib ugu celinaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa maanta sheegay in haddii hogaanka uu qabto maamulkiisa uu mudnaan siin doono dumarka waxa uu sheegay inay qorsheeyeen in muddo hal sano gudaheeda ay ku xalliyaan caqabadda la xiriirta dhaqangelinta xeerka dastuuriga ee isku dheelitirka jinsiyadeed ruuto ayaa sheegay inuu soo magacaabi doono kow iyo labaatan wasiir oo toban ka mid ah ay haween yihiin sidoo kale waxa uu tilmaamay inay xaqiijin doonaan in haweenka dhallinyarada iyo naafada ay xilal ku filan ka haystaan jagooyinka magacaabidda iyo kuwa lagu soo doorto labaduba
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha soomaaliya senatar cabdikhani geelle ayaa sheegay in doorashada wakhtigii ay bilaabanaysay codbixinta ahaa kow iyo tobanka barqanimo ee maantay balse dib u dhac uu ku yimid kadib markii laga soo daahay hoolka doorashada gudoomiyaha oo la hadlay xildhibaanada waxa uu goobta markaasi doorashada ka sheegay in codaynta ay bilaaban doonto labada duhurnimo kadib markii xildhibaanada iyo musharaxiintaba ay soo tukadeen soona waa soona qadeeyeen waa markay soo tukadaan kadibna ay soo qadeeyaan weli waxaa hoolka doorashada madaxweynaha ee teendhada afisooni ka maqan qaar ka mid ah xildhibaanada iyo sidoo kale musharaxiinta madaxtinimo ee soomaaliya doorashada madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta eewaxada ka dhacaysa magaalada caasimada ah ee muqdisho gaar ahaan xarunta teendhada afisooni ee xeyndaabka garoonka diyuuradaha ee aadan cadde doorashada madaxweynaha dalka ayaa soo jiitamaysay wax ka badan sanad waxaana markaasi ku tartamaya soddon iyo shan markaasi musharax oo u qabashada xilka madaxweynaha oo ay ku jiraan madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynayaashii hore ee dalka ra-iisul wasaarihii hore iyo sidoo kale musharaxiin kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk oo ka kooban saddex boqol labaatan iyo sagaal xildhibaan ayaa u codeyn doona musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha islamarkaana dooran doona madaxweynaha jamhuuriyadda ee afarta sane ee soo socota hogaamin doona dalka soomaaliya haddaba qaar ka mid ah sanataradii hore iyo xildhibaanada hadda wax dooranaya ayaa ka aragti dhiibtay doorashada maanta ka dhacaysa muqdisho maanta waxay shacabka soomaaliyeed uga dhigan tahay laba farxadood saa sheegtay insha allahu natiijada maanta soo bixi doonta oo farxad ah iyo sidoo kale maanta oo ah maalintii dhallinyarada soomaaliyeed maalintii mataqaanaa ururkii halgamayaasha soomaaliyeed ee s y l waxaan rajaynaynaa insha allahu maalin kale oo ku astaysanta in mataqaanaa dalkan horumar iyo dhinac wanaagsan aaday isbeddelna uu horseed loo noqday ayaan rajaynaynaa insha allah magacay waa cabdiraxmaan yuusuf faarax dujaana runtii waxaan salaamayaa s n t v t v-ga qaranka fursadda noo siiyey maanta aragtideeda inaan ka dhiibanno hoolka doorashada runtii maanta farxaddayda lama soo koobi karo waa maalin ku taariikhaysan in la doorto madaxweynihii dalka oo runtii muddo hal sano iyo bar ah laga dhul sugayey inay sidaan oo kale xalfaddan oo kale la iskugu yimaado waxaan rajaynaynaa oo soomaalidu hadda ay ka dhul sugaysaa madaxweyne taya leh oo dalkiisa iyo dadkiisa u naxaya inuu meeshaan ka soo baxo oo xildhibaanada sharafta leh gacantooda dahabkaa ay ku doortaan maanta maya doorashooyin ilaa iyo ilaa iyo waa tii saddexaad oo aan ka qayb galo runtii tan waxay uga beddelan tahay isjijiid badan baa dhacay oo iyo dibudhac badan baa dhacday hadda laakiin waxaad mooddaa inay soo gebagabowday inay maanta ku astaysan tahay maanta madaxweynihii qaranka in halkan lagu dooran doono qofkii ilaahay u qoro waxaan rajaynaynaa isbeddelka soomaalidu ka dhul sugayso oo ah in la helo madaxweyne u naxaya dalka iyo dadka in maanta halkan laga doorto haddii alla idmo bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ka qayb galay waa doorashadii saddexaadaan ka qayb galo labiyo tobankii oo ku doorannay madaxweyne xasan sheekh maxamuud toddobiyo tobankii oo lagu doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed iyo maanta oo aan bismillaahi raxmaan raxiim waa doorashadii saddexaadaan ka qayb galo labiyo tobankii waxaannu doorannay madaxweyne xasan sheekh maxamuud toddobiyo tobankiina maxamed cabdulaahi maxamed madaxweynaha hadda xilku ka dhammaaday musharaxana ah xasanna waa musharax maantana madaxweynihii ilaahay u cimaamaday ummadda soomaaliyeed ayaannu u golo fadhinaa haddii allaha awoodda liidmo innaga unbay naga qarsoon tahay ee ilaahay agtiisa wuu ka cimaamadan yahay dhanka kale sidee shacabka xeryaha qaxootiga dhadhaab u arkaan doorashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya maxamed baaruud xuseen ayaa tegey goob shacabka qaxootiga ay si toosa ugala socdaan doorashada
dhegaystayaal waxaan joogaa mid ka mid a goobaha laga daawanaya maanta doorashada sida tooska uga socota magaalada muqdisho ee waddanka soomaaliya islamarkaana dadka qaxoojiga waa hadalaynta ugu badan ee afar iyo labaatankii saac ay inta badan indhaha iyo dhegahaba ku hayaan iyagoo goobaha shaashadaha telefishinada inta badan soo fadhiistay kuwaas oo ku mashquulsan maanta doorashada soomaaliya oo aad moodo inay joogaan hoolka afisyooni ee maanta doorashada ka dhacaysay kuwaasoo aad iyo aad runtii eh, haba kala aragti duwanaadaane haddana aad ula dhacsan qaabka ay doorashadu maanta u socoto ninban kale ay hor fadhi magaca cusmaan cas ibraahim ismaano maxaa halkan u fadhidaa waxaan daawanayaa doorashada ka socota soomaaliya Hey, maxaad filaysaa waxaan filayaa inuu doorashada sida nabad ay ku dhacdo in madaxweyne waddanka samata bixi uu soo bixi doono ayaan rajaynayaa marka maxay tahay meeqa saac baad halkan fadhiday waxaan fadhiya adigu muddo saddex saac ku dhowaade saddex saacaan soo fariistay meeshan ilaa hadda hal- lix saac ayaa la marayo bar ilaa hadda daal ma dareemaysa maya maya wax daaroan dareemi mala maanta farxad baan aad u on maxay kaa ka- ka- uga duwan tahay kulanta doorashadan doorashooyinka hore dhacahayay oo adiga haddaa tay qof qof qaxootiya si gaara kuu soo jiitay doorashooyinku doorashada aad bay uga xamaasa badan tahay Ee, waa doorasho macnaha dhib badan lagu soo maray waa doorasho waqtigeeda soo mooday waa doorasho macnaha marka hore la rabay inay macnaha cod iyo qof inay u dhacdo haddana macnaha doorasho dadba noqotay marka aad bay xamaasada ee, aaday u leedahay haddana maanta wuxuu ku toostay waqtiga oo macnaha s r way ku toostay doorasho xamaasada aad u badan waay dadka soomaaliyeed si lamida qaybaha kale kuwa ku sugan ee caalamka gaar ahaan kuwa ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo soddon iyo laba sano ku dhowaad halkan ku sugnaa waxay uga dhigan tahay maanta maalin astaan iyo taariikh u ah maadaama ay eh, madaxweynihii kow iyo tobnaad maanta la dooranhayo islamarkaana dadka qaxootiga aad bay dhagaha iyo indhahaba ugu hayaan Eh, adigana bal magacaada noo sheeg iyo meesh- inta saacad halkan aad fadhiday wallaahi magacayga waa faarax cabdi maxamuud muddo ilaa saddex saac halkan waa joogaa maxaa kuu muuqda wallaahi waa maanta waa maalin weyn ee, waxaan aad u rajaynayaa anaha ee, soddon iyo laba sano aan qaxootinahay ee, madaxweyne oo cadaaladda oo xaqa alla waafijiyey in aan maanta helna waan gartay Eh, xubnaha baarlamaanka hadda codayntii baa hadda bilaabanaysa mar dhow Eh, iyaga laftooda waa dad soomaaliyeed maxaad u diri lahado fariin wallaahi waxaan u diri lahay ee, dadkaas inay marka ugu hore ilaahay ay ka cabsadaan sida xaqa ah ay wax u doortaan dadka iyo dalka iyo diinta kan anfaca ilaah baa og xaqana ayagana alla waafajiyey waa mahadsan wiil yaroo dhallinyaro ii muuqda Ee, adiga goormaad qaxootiga imaatay
aniga waxaan imaaday eh, labada kun iyo toban iyo sagaashi toban iyo sagaalki Ee, maanta doorashadaad daawanaysaa shaashadaad hor fadhidaa Ee, maxaa kugu dhiirageliyey inaad halkan aad muddadaasi aad saacadaha badan aad fadhido Ee, ee, maxay tahay sababtaa usoo fadhiisatay sababta u fadhida waxaa weeye dee inaan oo madaxweyne fiican inaan halnaan rabnaa madaxweyne fiican oo dadka iyo dalkiis dadka iyo dalka oo wax u qabanaa inaan halnaan rabnaa oo ilaahay noo soo bixiyo waa gartay Ee, sida hadda ii muuqata hoolkan aan ku jiro waa mid ka mid a hoolasha dadka sida aadka maanta ugu daawan hayaan doorashada islamarkaana dad tiro badan baa ii fa- ii- ii muuqda Ee, mulkiilaha maqaayaddan wuxuu ii sheegay in maanta dadka meelay kala fadhiistaan ay leeyihiin banaanka dadku fadhiyaan gudihii kuraasta way buuxsantay dadka qaar baa taagtaagan Ee, ninkan baa ka mid a dadka dadka taagan oo hadda kursi waaye Ee, bal maxaad u taagan tahay Okay. Ee, magacaada noo sheeg mudane cabdirashiid cabdirasaaq geesdeer Haye, cabdishiiqow ba- cabaar baa joog meeqa saaca meeshan aa joogta wallaahi almost waxaan taaganahay meeshan waa salaadii saddex saac haddartan waxaa waaye waa toddobadii oo xer dhiman oo waxaana sugaynaa kolley doorashada soomaaliya ee, kolley waxaana sugaynaa maadaama sanadkii lasoo dhaafay yacni shantii sano lasoo dhaafay baarlamaankii ugu fiicnaa soomaaliya soo maray oo ahaa codka shacabka represent garaynaya ama matalaya si sharaf leh codka shacabka ugu doorteen haddartan waxaan sugaynaa isla baarlamaankii baarlamaan ka fiican amana baarlamaanka baarlamaanka baarlamaan la mid ah inaan helno
madaxweynaha soomaaliya haddana ah ka mid ah musharaxiinta xilal- eh, xilka madaxweynaha ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa taalada halgamayaashii s y l kaga qayb galay munaasabad lagu xuseeyey toddobaatan iyo sagaal guuradii kasoo wareegatay aasaaskii ururka dhalinyaradii s y l waxa uu madaxweynaha taalada hogaamiyaasha dhigay ubaxa lagu maamuusayay doorkii dhalinyarada soomaaliyeed ee xorriyadda midnimada iyo dowlad dhiska dalka soomaaliya farmaajo ayaa dhalinyarta soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey munaasabadan qiimaha badan ee shan iyo tobanka meey isagoo ku booriyey in dhalinyarada ay wax bartaan ah, eh, si markaasi sooyaalka hogaanka ee geesiyaashii s y l oo kale sidoo kalena eh, markaasi uu jiilba jiilka ka dambeeya dhaxalsiiya maamuuskooda taariikhdooda halgankooda iyo dhaxalkii wadani we- wada- meerahdee wadaniyadeed ay markaasi iyaga ka tageen halyeeyadii s y l waxaay markaasi baal dahab ah kaga jiraan sooyaalka dalkeenna iyo kan guud ee ummadda soomaaliyeed waxa ay markaasi ku sifaysan yihiin midnimo dhabar adeeg wadaniyad iyo kalafo- eh, ka fogaanta qabyaalada taasi ayaana sabab u noqotay inay xaqiijiyaan hiigsigii shacabka soomaaliyeed ee ahaa inay ka xoroobaan gumaystaha noqdaanna dal madaxa bannaan oo karaamo iyo sharaf ku dhexle dunida ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweynaha ayaa intaa intuu ku sugnaa taalada halgamayaashii s y l waxa uu xus iyo ducaa ugu sameeyey dhallinyaradii toban iyo saddexda ahaa ee horseeday xurnimada dalka isagoo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna ku dhiirigeliyey inay ilaashadaan midnimada iyo wadajirka oo markaasi mabaadi'da saldhigga u ahaa aas-aaskii s y l munaasabada ubax dhigga taalada s y l ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeya gaas cabdi xasan maxamed xijaar iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka maxamed cabdulaahi ciise dhanka kale madaxweynihii hore ee dalka sidoo kalena hadda ka mid ah musharaxiinta madaxtinimo ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa shacabka soomaaliyeed uga hambeliyeeyey xuska maalinka s y l iyo doorashada dalka ka dhacaysa maanta بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، مناسبتنا waxay ku saabsan tahay آه، 15 wey aasaaskii ururkii dhalinyarada SYL oo u soo halgamay xorriyadda iyo madax bannaanida dalka oo آه، dhacday 1943 آه، waxaan ugu hambaleynaynaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba آه، munaasabadan qaaliga ah Eh, waa maalin eh, qiimo gaara u leh dadka soomaalida meel ay joogaan gaar ahaan dhallinyarada maanta waxay eh, ku soo beegantay maalin kale oo iyaduna aan rajaynayno insha allahu tacaala inay noqoto maalin wanaagsan barakaysan eh, doorasha ay dhacayso madaxda qaranka la dooranayo eh, xaalad eh, cakiran kadib marka waxaan rajaynaya insha allahu tabaaraka wa tacaala inuu waafajiyo baarlamaanka soomaaliyeed eh, hoggaan wanaagsan oo dalkan gaarsiiya eh, horumar iyo nabad iyo deganaasho maadaama eh, baarlamaanka ay u badan yihiin dhallinyaro waxaan ka codsanaynaa inay eh, ayaguna eh, tillaabo wanaagsan oo dhinacaasa qaadaan eh, xushaanna hoggaan wanaagsan kuna xushaan eh, sifaad hoggaamineed oo keeni kara in dalku xaaladda uu ku jiro ka baxo xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkin ayaa safar ku tegay magaalada baarliin ee wadanka jarmalka waxa uu halkaasi kulan kula qaadan doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurta nato qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu blinkin ku sheegay in kulanka looga hadli doono arrimo nato iyo tallaabada loo baahan yahay in markaasi la joogteeyo si loola tacaalo waxa uu ugu yeeray daandaansiga gardarrada waxaa stuudiyaha igula sugan cabdisalaan oo markaasi aada uga faalooda arrimaha dalalka carabta cabdisalaan ayaan kusoo dhaweynayaa iyo inuu markaasi falanqeyn kooban naga siiyo doorasho saaka lubnaan ka bilaabatay aada iyo aad u mahadsan tahay xamdiye runtii e, saaka ayay e, waxay u ahayd waa cusub e, runtii waxayna rajaynayaan shacabka lubnaan in ay maaragtay isbedel e, uu ku yimaado dalkooda maadaama ogsoona horta haddii aan wax yar aan u dulmara dhageystayaasha lubnaan waxay ku taallaa galbeedka aasiya yani ilaa iyo toddoba lix milyan bay gaarayaan maaragtay dadka tiradooda caasimadeedana waa beyruut runtii waxaana lagu magacaabaa beled al aqaliyaat yani wadankii maxaan ku irahdaa dadyow kala duwan oo kasoo jeeda grieg oo kasoo jeeda turkiya iyo kurdiyiin iyo armeniyiin iyo carab weliba maxaan ku irahdaa asalkooda weligood meesha degi jira midda layaab kale waxa weeye qaabka ay wax ku qaybsadaan xamdiyey waa yani qaab cajiiba waxay ku qaybsadaan qaab ururdiimeed oo inta badan mar walba taniyo kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii waxay ku qaybsan jireen muslimiinta oo la siiyo ra-iisul baarlamaanka shiicadoo qaadato cafwan aan iraahdo muslimiinta oo la siiyo maxaan ku rahdaa ra-iisul wasaaraha shiicadoo la siiyo maxaan ku rahdaa baarlamanka iyo kiristanka oo ayaga madaxweyne ah nidaamkaasay ku salaysan yihiin laakiin haddii aan fiirino populationka oo waxaan isweydiin karnaa muslimiinta intay masala muslimiinta boqolkiiba soddon waayo muslimiinta sunniga shiicadaba boqolkiiba labaatan iyo labaan dhihi karna halka ay kiristiyaanka ay yihiin labaatan iyo saddex marka kuraasta ay u tartamayaan xamdiyey waa boqol labaatan iyo sideed kursi oo baarlamaanay baarlamaankaana dooranaya madaxweyne dadka u tartamaya ilaahay waxaa lagu qiyaasaa toddoba boqol iyo labaatan iyo sideed murashaxiina marka lubnaan waa wadan cajiiba inkastoo waayihii ugu dambeysay aan soo koobo xamdiyey uu maaragtay la ku faakacayay xag maxaanku irahdaa dhaqaale maxaanku irahdaa dhibaatooyin ba-an baa haysatay waataan ka maqalnay warbaahinta maxaanku irahdaa qaraxyadii lubnaan waataan aan aragnay in badan khaasatan beyruut oo qaraxyo badan ka dhacay dhanka dhaqaalaha dhanka yacni saameyn waxa ku yeelatay arrimaha ka socdo xamdiyey dhankaas iyo suuriya waxaana dhihi karnaa xisbiga la yiraahdo xisbullah oo shiicada matalo saameyn aad u badan ayuu wadanku ku leeyahay oo yacni waxaa la isdhihi karaa waa dadka ugu saameynta badan shiicadiyo waxaad arkaysaa meel walba gashay aad baad umahadsan tahay waxaa lasoo warinayay in mid ka mid ah tartamayaashii uu tanaasulay marka arrintaasi saameyn ma yeelanaysa haa tartamayaasha ee waxaa la oran jiray ee, sacad alxariiri wuxuu yidhi suniyiinta ayuu masalayay marka wuxuu yidhi anigu waan hakiyey oo maaragtay doorashada kama qayb galayo ee, sababtana wuxuu ugu yeeray ee, maadaama iiraan faragelin ba-an ay ku hayso arinta lubnaan yacni waxba annaga yacni ee, qiiman yacni noo- noogama laha yacni waxba waxba noogama dhigna maxaan ku rahdaa inaan een, dowladda aan aan ka qayb galno marka ee, ninka hakiyey ee, sacad ulxariiri waxaa lagu yaqaanaa een, maxaan ku rahdaa nin hal- haliyey oo maaragtay saamaan weyn ku ye- ku yeeshay ee, lubnaan isaga iyo aabihiis oo la oran jiray ee, rafiiq alxariiri waxaa la diray labada kun iyo shan iyo tobanka marka isku soo koobo dalka lubnaan eh, runtii dadka waxay leeyihiin ama jiilka aniga adiga oo kale eh, waxay leeyihiin waa in maaragtay wadankan laga dhaafa sida soomaaliya wax qaybsigooda waxa weeye four point five annaga wax qaybsigeenna wuxuu ku salaysan yahay dhahaan yacni qaabdiimeed iyo ururdiimeed marka waa inna laga daaya waa inaan helnaa yacni qofka markii la dooranaya aan lagu dooran diin ee lagu doorto karsidiisa iyo aqoontiisa iyo khibradiisa aad buu u mahadsan yahay cabdisalaan oo markaasi falanqayntaasi kooban naga siinayay doorasho saaka looga dareeray dalka lubnaan markan aan codsado fariinta wacyigelinta ee corona
iska ilaali inaad aad ugu dhowaato qofka kale waxaadna isku jirsataan ugu yaraan hal mitir iyo bar fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari